بسم الله الحمد لله wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah walaalayaal sida aad ula socoteen muddo hadda bil dhow dhowa ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan cali khayre uu ka waday isaga iyo wafdi uu hogaaminayo dowladda federaalka in arrimaha galmudug oo xoogaa maamul ahaan iyo siyaasad ahaan u cakirmay in wax laga qabto dadka la heshiisiiyo doorasho cusubna la qabto si maamul ugu dhismo dowlad goboleedkan maamul goboleedkaas cusub oo la dhisaayana uu noqdo midkii bedeli lahaa maamulkii taariikhda afarta julaay uu dhammaaday mandatekiisi ra-iisul wasaaruhu galmudug wuxuu kala hadlay arrimo ay ugu muhiimsan yihiin saddex qodob qodobka koowaad oo ahaa qaramaynta ciidamada deegaanka jooga iyo in lagu soo kordhiyo ciidamo federaal ah ujeeddaduna ay tahay in la sugo amniga haddii ay tahay doorashooyin iyo dib u heshiisiin in lagu qabto galmudug magaalo madaxdeeda dhuusamareeb qodobka labaad carabkana waa ku dhuftaye waa arrinka dib u heshiisiinta waxaa laga shaqaynayey in barnaamij laga hirgeliyo halkan dib u heshiisiineed la isugu keeno dhammaan beelaha dhaqanka iyo cid walboo nufuud ku leh arrimaha galmudug halkan la isugu keeno lagu heshiiyo heshiiskaas kadibna loo gudbo qodobka saddexaad oo ah doorashada arrinka marka caawa aan rabo inaan ka sameeyo war-saxaafadeedkan waa qodobka labaad oo ah arrinka dib u heshiisiinta sida la isla gartay waxaa la rabaa in lagu qabto waxaa la qorsheeyey in lagu qabto magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusmareeb ee aan hadda idinkala hadlaayo shir dib u heshiisiineed marka war-saxaafadeedka aan idiin akhrin doono waa wareegto wasaaraddu ka soo saartay arrimahaas u diyaargarowgooda dhexgalkooda iyo dhammaystirkooda intaba bismi illaahi raxmaan araxiim maanta oo ay taariikhdu tahay toddobiyo toban bish toddobaad laba kun iyo sagaaliyo toban dhismaha guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta markuu dhegaystay talabixinta mas-uuliyiinta galmudug ku mathila golayaasha qaranka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed markuu dhegaysta dhaqanka culimada waxgaradka iyo dhammaan bulshada reer galmudug markuu arkay baahida loo qabo dib u heshiisiin iyo isu soo dhoweyn dhexmarta shacabka galmudug si loogu diyaariyo inay wada dhistaan maamul dowlad goboleed oo ay u dhan yihiin markuu tixgeliyey heshiisyadii siyaasadeed oo ay wada gaareen dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka galmudug isagoo ku baraarugsan in la joogo wakhtigii la dhisi lahaa maamul dowlad goboleed galmudug oo beddela maamulka hadda wakhtigiisu dhammaaday isagoo dareensan khatarta amni iyo midda maamul ee shacabka galmudug soo wajihi karta haddii wakhtigan xasaasiga ah aan galmudug dhisan maamul la isku raacsan yahay wasiirku wuxuu go'aamiyey markuu intaas arkay qodobka koowaad dhisidda guddi qabanqaabo in la dhiso guddi qabanqaabada shir in la dhiso guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiineed oo ay ka qayb galaan dhammaan beelaha wadadega galmudug fadhiga shirku wuxuu noqonayaa magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb qodobka labaad tirada xubnaha guddiga iyo guddoonka guddigu wuxuu ka koobaan wuxuu ka koobnaanayaa labiyo toban xubnood oo ka kala socda beelaha deggan dowlad goboleedka galmudug marka lasoo dhammaystiro xubnaha guddigu waxay isku waxay iska dhex dooranayaan kow guddoomiye labo guddoomiye ku-xigeen saddex xoghaye howsha guddigu waxay noqonaysaa mas-uuliyad wadareed qodobka saddexaad magacyada xubnaha guddiga kow cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow labo maxamed nuur gacal saddex aadan cusmaan xuseen afar maxamed maxamuud gacmo dheere shan cabdikaafi maxamed maxamuud lix xasan maxamed jimcaale toddobo ambasadhar cabdi xaaji liibaan dhabancad sideed faadumo axmed caalin cureeji sagaal cabdi maxamed jaamac toban mahad aadan guuleed kow iyo toban cabdulaahi aadan xaashi labiyo toban sahre colaad cabdi qodobka afraad ee wareegtada guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galmudug guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galmudug waxay u xil saaran yihiin xiriirka beelaha soo ururinta iyo isu keenidda ergooyinka beelaha ku mathilaya shirweynaha daadihinta shirka iyo xaqiijinta qaabkii xal waara looga gaari lahaa khilaafaadka bulsho iyo kuwa siyaasadeed ee ka dhex jira beelaha galmudug qodobka shanaad guddiga waxaa la howlgelaya xoghayn ka wakiil ah wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo si siman ula shaqayn doonta guddiga qabanqaabada shirka iyo shirweynaha labadaba qodobka lixaad ee ugu dambeeya waajibaadka shaqo ee guddiga qabanqaabada iyo xoghaynta wasaaradda arrimaha gudaha waxaa lagu qeexayaa lifaaq gaar ah oo lala wadaagi doono guddiga iyo xoghaynta labadaba wada shaqayn wacan iyo guul insha allah waxaa saxiixay wasiirka arrimaha gudaha taariikhdu maanta ah toddobiyo toban bish toddobaad laba kun iyo sagaal iyo toban bilaahi towfiiq waa mahadsanti